baba doonayaan inaynu dowlad ahaano ma doonayaan inaynu dowlad ahaano kuwii soomaali dulaysan jiray kuwii qabiilka ku doodi jiray kuwii soomaali dulaysan jiray kuwii qabiilka ku doodi jiray
maamul goboleedka lagu furayo xududka heeseeda kusoo dhawaad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال دادك نيلو فردي سلام نتين جيك مايلر لكي مايك دون نيلو مروغاو maasantihiin aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha baarlamaanka soo dhowayntiisii maxaan qiimaha badnay intii wanaagga ahayd ee la wada sheegay ee dadkii hore ee soomaalida iyo saaxiibada soomaalida ay sheegeen ayaan anigana aan la wadaagaa waxaan rabaa si gaara inaan u xuso guddigii farsamada ee hawshaan soo dharaandiriyey odayaashii dhaqanka ee muddada dheer meeshaan soo fadhiyey oo u sal adeegay u dulqaatay duruufo kala duwan iyo wakhtiyo dheer iyo maxaan ku idhahdaaye waxyaabo badan oo marmarka qaarkood qalbigood aan raalligelin u soo joogay waxaan kaloon rabaa inaan meeshaan aan maanta aad iyo aad uga caddeeyo haddii dadka qaarkiis loo sheegay madaxweynaha maalinaha meeshaan lagu waxeeyo waa xun yahay waxaasi aanay awalnaba xumayn maantana farxad ay ahayd soo dhowayntiina waa ka mahad celinaya dadka soomaalida ku maamaada aarangeel ninkii lagu durduriyaay ninkii aan dad qabin maxaa ayaa ku mudaharada siisaba marka waxa waaye soomaaliyada dhismaysa iyo dimuqraadiyadda samaysmaysay ka mid tahay dadku inay ra'yigooda cabbiraan intaba qofku ou hadal joogo ama lug ha gubo ama jid ha istaago ama tabeella ha qaato weli waa fiican yahay intaba aanu xabad ridaynin waa fiican yahay maalinta talada ay xumaato waa maalinta xabad hala rida la dhaho iyo maalinta muxuu qofa la dilo oo dhiigga laga keeno la yidhaha maalintaasi maalintaas waxaasi sina kuma fiicnaan karaan cudurdaar ma laha maxaanku yidhahdaa aqbalaad ma laha waxa la yidhahda colaadda iyo cunfiga iyo isdilka iyo maxaanku yidhahda magaciisiga ma laha marka muxuu ahaay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhowaynta qiimaha badan ee dadka reer baydhabo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan raalli uga nahay maxaa ku yidhahdaa shucuurtiina sidaad u muujiseen shalay iyo maantaba wax dhibaata iyo horena uma jirin maantana ma jiraan maantana waaba farxad waddo dheeraan soo marnay meel dheeraan ka nimiday maanta waxaan joognaa meel aad iyo aad u qurux badan oo lagu faani karo ma aha keliya dadka reer baydhabo iyo dadka saddexdan gobol laakiin dadka soomaalida o dhan ay ku faani karaanaan joognaa iyadaasna waa ididiila aad iyo aad u fiican oo maxaanku idhahdaay kudaysi mudan sida uu sidaa dadka looga dhawaajiyey mithaalka hogaaminta dadka in lagu hogaamiyo mithaali yani waxaad samaynaysaa si loogu daysado wax weyn waaye waxaad samaysaa waa waxaas khaasatan waxaa yani aan caadi ahayn soomaaliya inteeda kale weli aan lagu haynin dhaqanka iyo waxa ka muuqday odayaasha dhaqanka muddadii lasoo dhaafay ficilkii iyo dadaalkii iyo isla jirkii iyo maaha dadku inay boqol kiiba boqol hal wax isla rabaan iskula joogaan laakiin spiritka ama rabitaanka in laysla joogo oo meel la wada fadhiyo oo maanta haddii ay culays yeelato berri muxuu ahay ay fududaato oo maanta haddii mid caroodo mid kaloo daba kaca uu la jooga meeshii uu ka soo keeno waxay ahayd dhaqan aad iyo aad u fiican waa idinku bogaadinaynaa waana idinku mahadinaynaa ilaahayna waxaan leenahay ajir xasanaad allah idinka siiyo intaas kadib taariikhdii iyo rabitaanka dadkan iyo waddadii dheeraadoo la soo maray iyo dhammaan waa laga soo hadlay rabitaanka keligiis ma shaqaynaayo waa rabnaa roobaa lagu waayey dii la dhihi jira waa waxaan waa rabnaa waa rabnaa laakiin in la qabto oo ficil loo bedelo rabitaankaas ayaa wix ay ku xaqiiqoobayaan si ay soomaaliya nabad iyo dawladnimo u gaarto waxaa ugu muhiimsan mabda'a koowaad ugu muhiimsan waxaa waaye inaan isqaadanno inaan hal qof noqonno oon isdhinac walba isku ra'yi ka noqonno muhim ma ah laakiin inaan isku dulqaadanno inaan isqadarinno inaan is soo dhawayno inaan waddadii shalay oon garanayn wixii shalay soo aragnay inaanan u noqonin waxa muhiimka taas waaye dulqaadka iyo isdulqaadashadu waa wax weyn qofka inuu kaa ra'yi duwan yahay inuu rabitaankiisa cabiro waxa saxla saxda la ah inuu sheego intaas waa inaad dulqaad u leedahay odan xaqan soo u dhihi karaa saad inta tiraadid aadan daabkaaga soo qaadin waxa muhiimka ah oo ummaday ay ku horumarayso waa intaas aad iyo aad ayaanan muxuu ahay ifafaadihii dulqaadka iyo samirka iyo isqadarintana oo idinkaga muuqdaa sii xoojiya siina adkeeya siina wadaanana ergada maanta meeshaan fadhido ee dadka degan saddexdan gobol ay soo wakiisheen maxaa loo soo wakiishay aayaha iyo mustaqbalka jiilka dhalan dooneen weli joogin waxa wanaaggiisa uu ku jiro in ay maanta go'aan ka gaaraan go'aanka maanta aad gaaraysaan sanooyin badan oo mustaqbalka oo soo socda ayaa raadkiisu uu dadka taabanaya midaan maanta dhalanin oo adduunyada aan joogin weli ayuu taabanayaa waxaa muhiima marka inaad aad iyo aad u gididisid ood gididisid oo maanta xanaaqii ku haayay shalay ninkaa la dirirsanayd kii maalin dhaweyd aad xoogaha luuqa aad isaga soo baxdeen kaad kala ra'yi doonaydeen iyo kaa gud waxaas inaad intaad meel dhigtaan wiilkii iyo gabadha dhalan doona biri ee ku nool saddexdan gobol maxaa maslaxad u ah maxaa horumarkooda keenaya maxaan colaad iyo dagaal gelinaynin inaad kulli dhinac walba intaad ka rogrogtid kadib waxaasi waxa kusoo ku suuban aada waxaysid waayo maanta waxaad u fadhidaan halkan maalan inaad ka doodaan go-aan aad ka gaartaan dastuurka ay yeelanayso dawladda muxuu ahay la raba inay halkan ka dhalato dowlad goboleedka la raba inay halkan ka dhalato maanta baawer ma taagna xoog ma taagna maxaan ku idhahdaa wax kala qaadasho ma taagna waa maxay dastuurku berri sidaan u dhaqmi doonaa maanta waxaa loo dejinayaa wax laysku haysta ayadoo jirinaa la dejinayaa si berri wixii laysku qabsan doono maanta go-aan looga sii gaaro haddii saas dhacda see u dhaqmaynaa saanaan u dhaqmaynaa haddii saas loo baahda see u dhaqmaynaa saanaan u dhaqmaynaa waayo dastuurka macnihiisa dhan xigmadiisa dhan waa intaas waxaan rabaa inaad aad iyo aad u gededisaan waxa kaloo dhan madaxda waa isbedelay ninkii maanta madaxweyne noqdo biri ma noqonaayo kan maanta muxuu ahay dibitaabta noqdo xildhibaan noqdo biri ma noqonaayo kan maanta maxaan ku dhaha maamulka meelka galabka biri ma joogaayo kulli waa tegaay laakiin dokumentigan dastuurka laleeyahay waa jooga waa oola waa jooga haddii wax meel isaga noqdaan aan dib u eegis ku samaysano waa laga dooda haddana waa lasi qurxinaa laakiin waa jooga aan tuurna ee aan bagadaal ka soo bilaawno ma ima dhacayso marka waa taas sababta uu muhiim u yahay documentiga laleeyahay dastuurka waxaan rabnaa muddo sanad ah iyo ka badan khilaafaa soo jira sidiisabana waxaa la yidhahdaa khilaafku ma fiicna mana xuma wuxuu ku fiicnaadaa ama ku xumaadaa sida loo xalliyo sida loo xalliyaa waxay keeni kartaa inuu xumaado oo laysdilo oo dhiig layska daadiyo oo la kala qaxo oo balaahi ka dhacdo ama inta laysku garaado in lays ogolaado lays qaato maxaan ku idhahdaa saaxibtinimo cusub iyo maxaan ku idhahdaay ay ka dhalato halkaas soomaalidu markii khilaafka xalliso maxaa gabdhaha laysu siin jiray maxaa laysu guursan jiray maxaa laysu dhexgeli jiray mar damba yaanan khilaafka dhicin oo khilaafkii xiriir iyo cilaaqaad iyo maxaan ku idhahdaay walaaltinimo iyo isjeceyl ha ka dhasho yay ahayd muhiimadda marka annagu waxaan soo marnay khilaafyo kala duduwan oo marba muslimo soo gaarayay magaaladaanna waaye aragnadaas waa leedahay sida magaalo kastoo soomaalida kale u leedahay khilaafka markuu xumaaday magaaladan waa maanta waa camiranta waa la buuxaa laakiin maalmaha jirta cidla noqotay oo geeska haddaa istaagto waddada laamiga xagga qofaa maraaya dala dhahay oo qof oo dadka ina jooga maanta magaalo camiran degan lagu wada nool yahay dadku usoo socdaan oo maxaan ku raad loo soo xiisaayo waxaa keenay intaas waa nabadda waaye colaad la-aanta waaye ma aha kala ra'yi duwanaansha la-aan ma aha laakiin waa inaan laisdilaynin waaye oon la kala safnayn oon qad cagaaran la lahayn waaye marka wax kastoo wadag marka waayahan waa ra'yi kala duwanaanshaan qabnay ra'yi kala duwanaanshii waa soo xalinay waa isku soo dhadhaweynay maanta meeshaan waxaa fadhiya dadkii shalay kala ra'yi duwanaa oo dadna saddex gobol qabeen dadna maxaan ku raha lix gobol qabeen xaqiiqada aan ka abaaraynay maanta maxaa samaysmaayo oo soconaayo oo gadmaayo sidaanaan markii dambe isla wada garan waa isku nimid gudoomiye hadda waa ka dhawaajiye walaalaha weli madashaan ka maqan waxaan qabaa aad iyo aad in loogu nuglaado loo jiljilcanaado la soo xerogeliyo loo yeedho waxaan ka taliya taladeedaad leedihiin la yidhaahdo bannaankay naga joogaan waa ka badannahay waa ka tashannay waa magaciis inaanay dhicin ha loo yeedho hadday khasbayso in ergada la badiyo si ayaga ay fadhi weeraan ah la badiyo hadday khasbayso in walax kale oo muxuu ahay wanaag oo mxuu la sameeyo ay tahay si ayaga loo hela ha la sameeyo aan isku sii dhowaan laakiin dadka intiisa badan mar walba waxa ay rabaan ay raalli ka yihiin aan yeelno dadka intiisa badan mar walba waxay raalli ka yihiin oo isku raacsan yihiin inta kalena ha yeesho berri muxuu ahay maanta berriyaa kasii fiican berriyaa kasii qurux badan mas-uuliyadda idin saaran marka waa taas dadkii saddexdan gobol deganaay ayaa idin soo wakiishay aayaheenna iyo mustaqbalkeenna ka taliya idin dhaheen sida aad u aragtaan in aayahooda uu sax ku yahay oo maslaxadooda ay ku jirto sameeya dardaarankayga taas waay isjiijiid mar dardaaranka qodobka labaad oo aad inaan uga dardaarmo rabo waxa waaye wax na kala geynaayo na kala diraayo colaad keenaayo yaan la samaynin ha laga adkaysto ha laga dhaga adkaysto waxaa looga dhaga adkaysan karana waxay tahay waddadaas in laysku nuglaado lays dhegaysto lays ixtiraamo lays qadariyo ka bacdina inta lays wareesto inteenna badan maxay raalli ku tahay inta la yidhaahdo inta badan waxay raalli ku tahay in la yeero gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka oday soomaaliyeed soomaali o dhan oday u awaaye deegaankaanna oday usii awaa weliba waana mas-uuliyadda dalka gurisa waa idin dhex fadhiyaa waa idinla joogaa wuxuu idinla joogaa niyad samaan meeshaan inay wax u hagaagaan maxaan ku idhahdaa inay wuxu toosaan ixtiraamkiisa qadarintiisuu leeyahay dabcan isaguna nin odaya oo dawladnimo muddo dheer kusoo jira waayo dadka rabitaankooda iyo ixtiraamkooda iyo qadarintooda inay ku weyntaayaan ogaayo oo muxuu ahay mar walba oo muxuu ahay dhowraayo oo ouna ouna idiin totoosinayo idiin hagaajinayo waxaan rajaynayaa in maalin dambe aan isku nimaado oo aan xaflado waaweyn iyo maxaan ku idhahdaaye aan samayn doono receptionist aan soo dhaweyn doono muxuu ahay waxayn doono maamulka cusub meeshaa ka dhashay maalintaas waxaan qabaa ma dheera dadka rabitaankooda waa dareemi karaa toban maalmoodaa la yidhi shanaa la yidhi labaatana si badanaa la yidhi laakiin waxa asalkaa waa maxay laba bil ha ku yimaado ama laba bil ha ku yimaadee wax noo shaqaynaayo hor u soconaa inay noo dhashaana cunug yarow kori karno oon kulweyn karno waxay karno haddii waa soo daahnay waddo dheeraan soo marnay aan soo fududayn karno soo dedejin karno waa sida ugu fiican oo muxuu ahay oo ugu fudud wax walbana in la fududeeyo oo meesha ay ka fudud yihiin laga aado yaa muhiim ah marka garabkiin allaha galo mustaqbalkii iyo aayihii ummadda ee saddexdan gobol oo mujtamaca ama populationka soomaaliya tiro badan oo aad iyo aad u weyn ka ah ayaa garbihiina saaran ilaahayna aakhiro kula xisaabtamaa dadka soomaalida ee saddexdan gobol degan iyo kuwa gobolladan aan deganayna waa idinku eegayaan waana idinkula xisaabtamayaan mas-uuliyaddaasad qaateen waa idiin soo ducaynaynaa in ilaahay idin fududeeyo dowladda federaalka ee soomaaliya waa idin daba taagan tahay waa idin garab taagan tahay rabitaankiinay ku shaqaynay waxaad isla garataan ood meeshaan ka soo saartaan kaasaan qaadaynaa aan xambaaraynaa aan meel marinaynaa kaasaan muxuu ahay garab istaagaynaa inuu shaqeeyo oo guulaysto maamulkaas oon weli imaanin waxaa laga hadlowhaa markuu yimaado sidii wax loogu qaban lahaa xafiisyadii sidee loo dhisaa tababarka see loo siinaa baryaha ugu horreeya intuu ka xoogaysanayo see kaalmo muxuu ahay loo siinaa see muxaan ku raha loo sii hagaajinaa sidaasaa hadda laga hadlowhaa waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka ah ee dhexe iyo beesha caalamka oo amuurahaas ka hadlowhaayo oo lacaga qaarkeed meel u dhigay oo qaar maxaan ku idhahdaa hadda u raadiyowhaayo inaan la niyo jibinin oo la dhiirigeliyo oo waxay u soo haliilaan oo usoo cararaan oo yidhahdeen nacam allay leeh mas aniga hadda ka hor waxaan ka soo shaqeeyey maamullo loo dhisay gobolkan iyo gobolka bakoon aad iyo aaday u qurux badnaayeen si fiican oo maxaan ku idhahdaaye dadku ay raalli ka yihiin aa loo soo sameeyey hal faktor oo aan dhihi karo waa u guulaysan waayo waxay ahday markii la sameeyey maamulladaasi garab istaagii saxda ay u baahnaayeen inay waayeen ma ayna helin waayo aragnimadaas annagooda marka hadda waxaan ka dhaqaaqaynaa maamulka meeshaan ka samaysmi doono inuu garabsaajii saxdaa u helo gobollada uu gaaro maamuladii kale la sii dhiso lasii xoojiyo dadka adeegyadoodiina muxuu sida ugu dhaqsiya badan waa lataa waa la garab istaagaa meel hadduu soo gaaro maamulkaasaaba ilaahay iminkiisa iskaabaayo isku filnaanaya dhulkan dhul barwaaqo ah oo maxaan ku idhahdaa hanti badan iyo khayraad badan le waayo xoola hadday tahay iyo beer hadday tahay bad hadday tahay intaba le marka waan rajaynaynaa maalintaas inaan meesha soo gaarno waxaa la yidhi duca dhammaanteed dhurow ah u weyn habaar dhammaantiisna dhimaa u weyn duca dhammaanteed maamul aad ku midaysantihiin ood raalli ka tihiin oon laisku dagaalin oon lagu kala qaybsamin inaad keentiin taasaa u weyn taasaan idinkugu ducaynaynaa habaar dhammaantiis khilaaf iyo kala carar iyo muxuu ah buuq iyo in xabada laysku rido iyo in laysnaco waaye yaan la waxaysan ahay taas allah idinka koriyo maxaan ku idhaha annagana taasaa ilaahay idiin baryaynaa adinkana ilaahay barya mas-uuliyaddana ilaahay la cuskada in ilaahay idiin fududeeyo maamul raalli laga yahay laysku raacsan yahay muddo kooban oo dhow ku samaysma waxaan idinka rajaynayna kaas waay shirka shir shirka ergada maamul udhisidda saddexda gobol ee koonfur galbeed waa furan yahay